إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii dagaallo saf ballaaran ah ayaa xalay lagu qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye ay la jirayaashooda ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobollada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay qaybta labaad waraysyo muuqaal taxano ah oo ay la yeelatay mid ka mid a ergooyinka soo xulay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee isku soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin ciidamada gumaysiga yuhuudda ayaa wiil dhallinyaro falastiini ah ku dilay daanta galbeed oo ay xoog ku haystaan wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa heshiis dhex dhigtay jufo ka tirsan beesha reer xaaji saleemaan kaas oo u dhexeeyay khilaaf dhanka hoggaanka ah dowladda kenya ayaa sheegtay in ay gaadiid gaashaaman ka soo iibsanayso dowladda turkiga diyaarad daroon ah oo ay leedahay dowladda maraykanka ayaa ku soo dhacday waddanka niger waddanka ruushka ayaa saacadihii lasoo dhaafay laga diiwaangeliyay kiisas cusub oo cudurka korona ah wafdi uu hogaaminayay wasiirka sirdoonka ee yuhuudda ayaa booqasho ku tegay dalka suudaan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من waa maalinimo arbaco ah afar iyo tobanka bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol labaiyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaallo ka dhanaa ciidamada shisheeyaha iyo lijirayaashooda ayaa xalay ka dhacay qaybo ka mid a jubbada hoose iyo shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weeraro ku ekeeyay ciidamada kenya iyo lijirayaashooda ee ku sugan gobolka jubbada hoose meelaha dagaalada ay ka dhaceen waxaa ka mid ah saldhigga ciidamada kenya ee quuqaani iyo taabto hugunka rasaasta la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay deegaanadaasi iyo duleedyadooda dhanka shabeellaha hoose waxaa xalay la galay oo weeraro lagu ekeeyay saldhigyada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa soomaalida ee janaale sabiid iyo bariire lama helin faahfaahin ku aadan dagaaladaasi xilliyada habeenkii ayaa xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay sii laba jibaartay weerada ka dhanka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo kuwa caratuurka u ah wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ku guulaysatay inay heshiis dhex dhigto jufo ka tirsan beesha reer xaaji saleymaan oo u dhexeeyay khilaaf dhanka hoggaanka ah warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac munaasabad ka dhacday magaalada xarardheere ee gobolka mudug ayaa waxaa lagu shaaciyey in jufada reer warfa oo ka tirsan beesha sulaymaan ay ka heshiisay khilaaf u dhexeeyey oo muddo soo jiitamayay beesha ayaa waxay ku shirtay deegaanka camaaro ee gobolka mudug waxayna ku guuldarraysatay in ay xalliso khilaafaad iyada ka dhexeeyey kadibna waxay u soo qoordhiibatay walaayada islaamiga ee mudug oo ay ka dalbatay in arrimaha u dhexeeya ay xalliso walaayadda islaamiga ee mudug ayaa u guntatay in arrimaha beesha ka dhex jira la xalliyo kulan ay barbar socotay dowlad diini ah ayaa ka dhacay magaalada xarardheere waxaana la soo saaray bayaan ka kooban dhowr qodob oo lagu shaaciyey in xal laga gaaray arrimaha beesha ka dhex oognaa waxay wilaayadu ku guulaysatay inay soo afjarto khilaafkii u dhexeeyey jufada jufada iyo wilaayada ka soo baxay bayaan ka kooban dhowr qodob kaasoo isku waafaqeen waxgaradka jufada reer warfaa ee beesha reer xaaji saleymaan kow jufada waxay qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka si dhammaystiran labo waxaa la isku afgartay in nabadoonnada jufada ay sii ahaadaan nabadoongeeddi iyo ku-xigeenkiisa cali dhagayare muddo laba sanno ah saddex waxaa la isku afgartay in jufadu ay ka shaqayso ilaalinta deegaanka afar jifadu waxay isku waafaqday difaaca diinta islaamka iyo garab istaagidda mujaahidiinta shan waxaa la isdhaqaatay midnimada jifada inay tahay mid lama taabtaan ah wabilaahi towfiiq intaasii kadib weliga walaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abu xamse ayaa beesha waxa uu kula dardaarmay in shareecada islaamka ay ku dhaqmaan isla markaasina aysan kala tegin wajasaakum allahu khayran awlan wa aakhiran allah tabaaraka watacaala aan u mahad celinaynaa waxaan isu dadaarmaynaa ilaahay cabsidiis waxaan isu dadaarmaynaa xarigga allah inaan qabsanno inaynaan ku kala tegin ma arkaysaa waxaan isu dadaarmaynaa watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan inaan magaranaysaa biriga iyo samafalka iyo wanaagga iyo horumarintiisa iyo dibu heshiisiinta dadka walaalaha ah haddii wax soo kala dhex galaan inaan sidaanoo kale ugu dadaalno duubka ugu xidhanno maalkeenna ku bixinno wakhtigeenna ku bixinno ma arkaysaa taana waa isu dardaarmaynaa khilaafkana inaan ka fogaana isu dardaarmaynaa khilaafku shar waaye inaan khilaafka ka fogaanana waa isu dardaarmaynaa qaar ka mid a odayaasha dhaqanka islaamiga ah ayaa lagu casuumay munaasabadda waxaa ka mid ahaa nabadoon xasan axmed nuux quuri oo ka tirsan golaha odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka dhinac kalena ka soo jeeda beesha sulaymaan waxaan kaloo soo dhoweynayaa khilaafkii dhaqanka ee ka dhexeeyey jufada oanu sagaalka maalmood degmada camaaraad u fadhinay ee hakadkuna nooga yimid walaayaduna ay soo dhex gasho lagama maarmaan ay noqoto inay soo dhex gasho inay walaayadu tawjiihiday oo hoggaankii horeo beesha ay u garatay inay muddo laba sana hayaan xilka intay labadaas sana lagu jiraan cidda khilaafka ka dhammeeyaan gogolna ay u dhigaan oo dadka qalbiyadooda si fiican loo hanto ayadana waa soo dhoweynaynaa waxaana rajaynayaa ilaahay subxaanah watacaala inuu waafajiyo waxaan kaloo soo dhoweynaynaa deegaanka in la ilaaliyo wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxay qabtaan kulamo ay ku xalinayaan khilaafaadka beelaha ka dhex oogan arrintaasi waxaa aad u dhibsaday shisheeyaha iyo dadka kale ee la shaqeeya ee jeclaan lahaa in beeluhu ay kala tagaan islamarkaasina dhibaatooyin ka dhex oogano ay noqdaan kuwa sii faafaa waad mahadsantaa cabdulaahi askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa kan maxamed cali aadan liibaan cabdi cali waxa uu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada muqdisho isagoona isaga soo baxay safka shisheeyaha askarigan ayaa waxa uu ka tirsanaa ciidamada milatariga dowladda federaalka gaar ahaan qeybta lixdanaad guutadeeda lixaad isagoona muddo ka tirsanaa askartaas ugu horeyn waxa uu ka warbixinayaa ciidamada uu ka tirsanaa iyo shaqada uu qaban jiray liibaan cabdicali maanta waxaa lahay keri u yimid islaamka toodka ah waa ku faraxsanaa dareenkaiyo loo soo koobi kara maantay simadhainsanaa laguu soo dhaweeha waan gartay xaggee ka timid warka xamar xergulwada shaqadeeda waxay ahayd shaqada askarinimo milatari ahaan xamaraan ka dhex shaqay jiray qaybta lixdanaad hujada lixaad aan ka tirsanaa xergulwada afar sano meelaha xamaraan ka raaca meesha hadda aan ka tirsanaan ka raaca barsiyaan hadda wax bax hadii ilaahay tawfiiqda ilaahay ugu waafajiyo wax tababara ma gelin aniga howlgalana ma raacin barta xamaraan joogi jirnay xelada meesha ku taallo meeshaan hadda wardiye ka qabi jirnay meelna waana bixin xamar sidoo kale waxa uu ka hadlay qaabka uu ugu biiray ciidamada dowladda federaalka iyo xaaladda ay ku nool yihiin askarta uu kasoo tegay aniga iska galay anoo waxba cadaada ka imid waxba kala garin aan rag dhalinyaro dhalinyarta cadaaiga iga soo horreydo meeshan timida arka ka mid ah waa meeshaan iska gala lambara laga siiyey hadeerna anaa go-aansaday aan ka baxo talisaa maanta naloo diro taliska guutada guudada taliskeedi waayo guutada marka ururada banaanka jira marka taliskaasu meeshaas badarka iyo bisaa lagu waardiiyaa macnaha oo guutada leedahay dalia waxay ahaan warsamadaas saddexdii rooti duhurkiina bris habeenka xaw mar la kari jirin marka askarigan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka lagu soo bandhigay afar askari oo kasoo goostay ciidamada maamulka jubbaland idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa xalay baahisay qaybta labaad waraysyo muuqaalo taxano ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergooyinka soo xulay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaas oo horey isugu soo dhiibay xarakatu shabaabul mujaahidiin xalay qaybta la baahiyey iyo macluumaadka ay wadatay waxaa noo soo jeedinaya waryaheena abubakar ibraahim geedi bismi illaahi araxmaani araxiim
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gaalaade qaybta labaad taxanaha waraysyada muuqaalada ah ee baahisay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa lagu soo bandhigay mid ka mida ergooyinkii ka socday maamulka jubbaland ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo lagu soo dhoweeyey qeybo ka mida wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya xalqadan waxaa kasoo muuqanaya ciise muuse oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka jubbaland wuxuuna u codeeyey xildhibaan lagu magacaabo cabdilcasiis oo laga soo doortay degmada beled xaawo ee gobolka gedo laba sano gurigayga ma tegin wadaadadana waxaan u sheegnay inaan ka qoomamaynay wixii aan galnay ayuu yidhi ciise muuse oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka jubbaland ugu horeyn waxa uu ka sheekeynayaa qaabkay ugu suuro gashay inuu ku soo gaaro wilaayaadka islaamiga ah isagoona sidoo kale soo bandhigaya waxyaabo kale aniga ciise muuse la yidhaahdaa deegaankaygana waa belaxaaw shaqadayda waxaa ahay nabadoon baan ahay arrimaha aan qatay nabadoon baan ahay beel unbaa nabadoon u ahay ayaan ayamaha ka yimid unbaan la yidhi doorashaa jirta doorashadii iyada ahayd baan u baxnay xildhibaanada baan soo doorannay haddee intaasaan qabannay haddee xildhibaanadan soo dooranay wadaadada waxay dhaheen nin alla ninka xildhibaan doonta gowrabca u yaalle waxaan adiga warwareeganaba insha allahu hadda unbaan ilaahay dartiis u imaadnay oo arrinta iyadeed aan ka qoomamaynay aan ka soo galnay ilaahay xaggiisa aan u soo joodsanay cafis ma rabtaa waa rabaa ilaahay dartiis miyaad u rabtaa mase waa laablaab laablaab ma rabaan ciddayda laba sana ma tagin magaaladan ku dhex jiray intaa waan rabaa baan ir markii adee waa layla soo hadlay diyaar weeyaa layidhi cafiskii odayaashii haddii aad rabta imaada waa waran ku soo fuulnay waa soo baxnay celcadaan imaadnay celcadaan kala soo qaaday halkaan imaadnay sidoo kale waxa uu ka waramayaa xildhibaanka ay doorteen iyo nolosha ay galeen kadib doorashadaasi
xildhibaan doorta aniga laba xildhibaan aad tartamaysa mid baan ugu shubnay cabdicasiis aan la codayn bal doorashada ka waran qaabkay ahayd ma laaruushii waxbaa jiray mise waxay ahayd waa laba nin oo tartamaysay weeye nin un baan ugu shubnay ninka kalena nina soddon buu helay nina wuxuu helay labaatan iyo kow buu helay ilaahay baa nolosha bixiy marka waa una iska noolayn hadda nolol baan ku soo gaarnay si aan ku noolay si xun iyo si sam si aan ku noolaynayba doorashada ninkaan dooranay markii ugu dambaysay noogu dambaysay araggiis nin dhintay iyo nin la doortayba kuguma soo noqdaan baa horey loo yidhi ugu dambayn ciise muuse ayaa sharaxaya dhacdo ku qabsatay magaalada beled xaawo isagoona fariin baaqah u diray ergooyinka hadda ku howlan la shaqaynta shisheeyaha
dhacdadii iigu darneed markaan kuu sheego dolow baan ka soo baxnay belaxaawo waan imaadnay hal saacoo habeennimaan imaadnay hal saacoo habeennimaa markaan imaadnay afar nin iyo gabar baan haynay nin dhaqana la yidhaahda yaan gurigiisa geynay ninka guriga kolkaan geynay shanta adigu waxaan geynay labada saac shanta saacna lixda saac iyo barkana waa la dili dhacdadaasaan ugu darneed anagoo walacna waa cararnay sooma fadhi baa noo yaalay ninkii nala socday hadday nagala reebtay waxaan ugu baaqayaa ilaahay dartiis inay cafis ku soo doontaan inay u toobad keenaan ilaahay dartiis waa la cafiyey afartan iyo shan cishaan loo qabtay inay imaadaan oo gurigooda ay nabad ku baryaan yaan ugu baaqayaa ninkii doorasho galay uu ka toobad keeno oo soo dhiibo oo ilaahay dartiisa u imaada intaasaan dhihi lahay waraysiyada muuqaaladan oo ahaan doona kuwa tixano ah ayaan habeenada soo socda ku soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada insha allah دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان
dowladda kenya ayaa sheegtay in gawari ay kasoo iibsanayso dalka turkiga kenya oo dhibaatooyin adag kala kulmaysa weerada kaga imaanaya xarakatu shabaabul mujaahidiin si gaar ah qaraxyada oo lagu burburiyay gawaari badan ayaa sheegtay in ay turkiga kasoo iibsanayso gawaari gaashaaman oo lacag adag ay ku baxayso wasaaradda difaaca kenya ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ka badan boqol gaari oo ah nuuca taawa inay kasoo iibsanayso waddanka turkiga si ay kula dagaalanto xarakada shabaabul mujaahidiin kagana hortagto weerarada qaraxyada ah ee lagu burburiyay gawaari badan oo kenya hore ay kaga soo iibsatay dalal shiinaha uu ka mid yahay heshiiskan kenya ay la gashay turkiga ayaa ku kacaya toddobaatan milyan oo dollar lama oga gaadiidkan taawga ah kenya kasoo iibsanayso turkiga sida uu isaga difaaci karayo qaraxyada xarakada shabaal mujaahidiin oo shisheeyaha ilijirayaashooda ay aaminsan yihiin in xarakadu ay aada u howlmarisay horay shabaal mujaahidiin waxa ay gobolka laamu iyo qaybo kale dhulka n f d ugu gubtay gawaari kenya ay aaminsanayd in ay kaga hortegi karto qaraxyada kuwaas oo ay kasoo iibsatay waddanka shiinaha kenya ayaa ka mid ah dalalka uu la degay musuq maasuqa ee qaaradda afrika waxaana xilli dadkeeda ay duruufo kala duwan haystaan ay lacag adag ku bixinaysaa gawaari kuwa gaashaaman ah oo ay ku difaacdo ciidamadeeda kuna sii wado dagaalka gardarada ah ay kusoo qaaday dalka soomaaliya marar badan xarakada shabaab mujaahidiin waxa ay soo bandhigeen muuqaalo muujinaya weeraro lagu dhiig bixiyay ciidamada kenya waxaana ka mid ah weerarkii ceelcadde oo askar badan looga laayay dowladda kenyanka oo ku qasbay in aysan dib ugu soo laaban degmada ceelcadde ee gobolka gado sidoo kale gudaha kenya iyo dhulka n f d waxaa ka socda weerar badan oo ka dhana ciidamada kenya waxaana weeraradaas ugu daran qaraxyada oo cabsi iyo isla hadal ku abuuray ciidamada dowladda kenya qarax xoogan ayaa ka dhacay magaalada riyaad ee caasimadda waddanka sacuudiga warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamada gumaysiga yuhuudda oo wiil dhallinyaro ah falastiini ah ku dilay daanta galbeed waxaa noo soo jeedinaya maxamed amiin wararka ka imanaya waddanka falastiin ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanka maamulka yuhuudda ay toogasho ku dileen ruux falastiini ah iyagoona ku andacoonaya in ninkaas uu damacsanaa fal iskuday dil ah in uu u geysto laba askari oo ka tirsan ciidankooda toogashada ay u geysteen ciidanka yuhuudda ruuxan falastiiniga ah ayaa waxa ay ka dhacday koonfurta magaalada naabolis ee daanta galbeed ee waddanka falastiin wasaaradda caafimaadka ee waddanka falastiin ayaa waxa ay xaqiijinaysaa in qof falastiini ah ay toogasho ku dileen ciidanka yuhuudda waxayna intaasi ku dartay wasaaraddu in qofka la dilay ilaa iyo hadda aan haybtiisa la aqoonsan maadaama ciidanka yuhuudda ay meydkiisa qaateen wakaaladda wararka ee falastiin ee wafaa oo soo xiganaysa goobjoogayaal ayaa sheegtay in ruuxa la dilay uu ahaa cabdullah maxamed rayaan oo toddoba-iyo toban sano jir ah kana soo jeeda magaalada qarwaax bin xasan ee degmada salfiid dhanka kale qarax xoogan ayaa ka dhacay magaalada rayaad ee caasimadda waddanka sacuudiga warbaahinta waddanka sacuudiga ayaa soo xiganaysa in qarax xoogan uu ka dhacay bartamaha magaalada alriyaad ee caasimadda waddankaas qaraxan ayaa waxaa si aad ah looga maqlay magaalada riyaad ee caasimadda waddanka sacuudiga iyadoona dad ku sugan magaalada ay sheegayaan in ay maqleen dhawaqa laba qarax oo xoogan lama helin faahfaahin ku aadan qaraxyadan ka dhacay waddanka sacuudiga wuxuuna ku soo aadayaa iyadoo saddex maalmood kadib ay xukuumadda waddankaasi sheegatay in ay ka hortagtay gantaal lagu soo tuuray magaalada riyaad dowladda sacuudiga ayaa waxa ay wajahaysaa weeraro xiriir ah oo kaga imaanaya maleeshiyaadka xuutiyiinta oo dagaal adag kula jira xukuumadda yemen iyo isbahaysiga carbeed sidoo kale dowladda sacuudiga ayaa waxa ay hogaaminaysaa dagaalka lagula jiro maleeshiyaadka xuutiyiinta tan iyo sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka si ay taageero ugu fidiso dowladda yemen oo dagaal adag kula jirta kooxda xuutiyiinta dagaalada ka socda waddanka yemen ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday kumanaan ruux iyadoona ay ku barakaceen dad gaaraya saddex milyan iyo saddex boqol oo ruux waad mahadsantahay maxamed amiin diyaarad daroon ah oo ay leedahay dowladda maraykanka ayaa kusoo dhacday waddanka niger iyadoo waddanka ruushkana saacadihii lasoo dhaafay uu diiwaangeliyey kiisas cusub oo cudurka corona ah sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena maxamed ciise war ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in diyaarad daroon ah ayna ku rakiban yihiin gantaalo ay kusoo dhacday gobolka agadis xili ay halkaasi ka waday howlgallo amni warbixin uu soo saaray taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu xaqiijiyey in ay soo dhacday diyaaradan iyagoona xusin sababta ay usoo dhacday diyaaradda ayaa si lama filaan ah dhulka ugu soo dhacday waxaana socda baaritaano lagu ogaanayo sababta keentay soo dhicisteeda ayuu yiri afhayeen u hadlay africom sibiro lagu baahiyey baraha internetka ayaa lagu arkayaa diyaarad daroon ah oo ay gantaalo ku rikaban yihiin islamarkaana taalo dhulka howdka ah xuduud beenaadka ay wadaagaan wadamada maali iyo niger ayaa waxaa falal basaasnimo ah ka wada diyaaradaha duuliyaha la-aanta ahy dowladda maraykanka si ay hor istaagaan howlgalada jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ka dagaalanta wadamadaas dhanka kale wadanka ruushka ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay laga diiwaangeliyey kiisas cusub oo cudurka corona ah wadanka ruushka oo kamid ah dalalka caalamka uu saameynta xoogan ku yeeshay islamarkaana kaalmaha hore kaga jira cudurka coronavirus ayaa waxaa laga diiwaangeliyey kiisas cusub oo corona ah afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaa laga diiwaangeliyey wadanka ruushka in ka badan toban iyo sideed kun oo bukaano cusub ah iyo dhimashada in ka badan shan boqol oo ruux shalay oo talaado ahayd xarunta kahortaga iyo xakameynta cudurada faafa ee wadanka ruushka ayaa waxay ku dhawaaqday in cudurka coronavirus uu soo ritay dad gaaraya toban iyo sideed kun laba boqol afartan iyo kow bukaan halka shan boqol lixdan iyo afar ruuxna ay u dhinteen tirada guud ee ruushka ee u dhintay cudurka corona tan iyo markii uu ka dilaacay waddankaas ayaa waxay maraysaa toddobaatan kun afar boqol siddeetan iyo laba ruux sidoo kale wadarta guud ee dadka cudurka la xanuunsanaya ayaa gaartay saddex milyan toddoba boqol konton iyo lix kun sagaal boqol soddon iyo kow qof kiisaskan cusub ayaa yimid xili caasimadda waddanka ruushka ee moscow ay ka socdaan dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dowladda kaas oo ay mas-uuliyiinta caafimaadka ay walaac xoogan ka muujinayaan in uu ugu sii dari karo xaaladda caafimaad uuna keento isdhexgalkaas in cudurka uu soo rito dad fara badan ugu dambayntiina wafdi uu hogaaminaya wasiir ka tirsan yuhuudda ayaa gaaray suudaan wasiirka mukhaabaraadka amaba sirdoonka ee yuhuudda ayaa booqasho qarsoodi ah ku tegay dalka suudaan halkaas oo uu kula kulmay madaxda waddankaasi labada dhinacba waxay isla soo hadal qaadeen sidii loo sii wadi lahaa heshiis labada dhinac ay gaareen bishii oktoobar oo ay garwadeen ka ahayd dowladda maraykanka heshiiskaasi oo si weyn ay kaga dhiidhiyeen dadka reer suudaan kuwaas oo bannaanbaxyo ka dhigay dalkaasi waxaan kalsooni ku qabaa in booqashadan ay aas-aas u noqon doonto dhinacyo badan oo muhiim ah oo dhanka iskaashiga ah una dhexeeya suudaan iyo yuhuudda ayuu yidhi cohen oo ah wasiirka sirdoonka yuhuudda saacada kooban ayay ku sugnaayeen magaalada khartuum waxaan halkaa ay kulamo kula qaateen ra-iisul wasaaraha suudaan iyadoo aan si xaqiiqo ah loo faahfaahin kulanka warkii subaxniman dhegaystayaal saaka waa naga intaa ciduu dhaafan radio alfurqan dot com ayay ka heli doonaan insha allah